أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa talaado toddobada bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay inay burbureen wadahadaladii u dhaxeeyey iyaga iyo xasan gurguurte wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowro tasxiixa usoo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada buulo fullaayo ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud ayaa soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah ee wilaayaadkaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaal culus oo habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta iyo kuwa maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale dhanka kufaarta afrikaanta bakhtiga waa laba askari oo kufaarta yuganda ah dhaawacana waa hal askari oo isla kufaarta yuganda ah dhanka murtadiinta waa dhaawaca laba askari oo murtadiina dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo kufaarta kenya oo ka baxay xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaashoy ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ka hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kolonyada qaraxa lala beegsaday ayaa biyo ka doontay deegaanka harbooleh oo isna hoostaga degmada faafi qaraxa ayaa helay gaarigii booyadda ahaa ee biyaha ay ku doonteen kufaarta kenya bakhtiga inta la xaqiijiyay waa saddex askari oo kufaarta kenya gubashadana waa gaarigii booyadda ahaa ee biyaha ay ku doonteen mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey iyaga iyo xasan gurguurte sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed war-saxaafadeed ka soo baxay golaha mucaaradka ee mustaqbalka ayaa lagu sheegay inay burbureen oo ay fashilmeen wadahadaladii u dhexeeyey golaha mucaaradka iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte mucaaradka ayaa sheegay in xasan sheikh uusan diyaar u ahayn in xal buuxa laga gaaro khilaafka ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxay sheegeen inuu xasan sheekh diiday in laga heshiiyo doorashada maamul goboleedyada iyo midda federaalka islamarkaana uu ku adkeystay inuu sii wadi doono wax kabeddelka uu ku sameeyey dastuurka golaha mustaqbalka soomaaliyeed wuxuu ka xun yahay inuu shacabka soomaaliyeed ku wargeliyo in wadaxaajoodkii ay kula jireen dowladda federaalka uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan goluhu wuxuu wadahadalka ku galay niyad wanaag iyo in dalka looga turo xaaladda adag ee uu ku sugan yahay sida abaaraha ba'an kala qaybsanaanta culaysyada dhaqaale iyo saamaynta isbeddelka nidaamka caalamiga ah iyo loolanka juquraafiga siyaasadeed ku yeelan karo dowlad dhiska iyo midnimada dalka goluhu wuxuu kaloo xil weyn iska saaray ka hortagga hubantila'aanta siyaasadeed iyo xaqiijinta hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay wakhtigeedana si nabdoon ugu qabsoonta ka hor inta aanay dhammaan muddo xileedka sharciga ah ee hay-adaha dastuuriga goluhu wuxuu wadahadalka kaga qayb galay isaga oo aan ku xidhin wax shuruuda diyaarna u ah tanaasul kasta oo horseedaya xasilooni iyo midnimo qaran markii ay burbureen wadahadaladii labada dhinac ayaa gaalada caalamka ee fadhigeedu yahay xalane waxay soo saareen inay ka xun yihiin fashilka ku yimid shirkii socday islamarkaana ay ku amreen labada dhinac inay sii wadaan kulamadooda lama oga halka uu ku dambeyn doono shirkan xilli labada dhinac midba midka kale uu ku adkaysanayo qorshihiisa xilli muddo laba bilood ah ee xasan gurguurte kaga hartay muddaxileedkiisa mahadsanid cabdi qane wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowro tasxiixa u soo gebagabaysay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada wilaayadaas waa kan casaam carafaat xafladan oo hamise heersanaan loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gebagabaynayay dowra diiniya loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan dowradan oo lagu magacdaray saxaabiga jaliilka cabdulaahi ibni mascuud oo ah dowra tasxiixo socotay muddo afar bilood ah ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo munaasabadan lagu soo gebagabaynayay dowrada tasxiixa ee loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxay ardaydu soo bandhigeen bandhig cilmeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا
التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan marka dadkii dadka bedeli lahaa waa dadkan waa macallimiinta ardada qur-aanka oo jiilka hadda soo kachayo la raba inay badbaadiyaan caqiidada dhabta ana tusaan dad muslimiina oo dalkoodii lagu soo duulay cadow iyo gaala ay qabsatay maaragtay maantana meeshii ugu dambaysay ay marayso inay yihiin inay fahamsiiyaan waxaan maanta markhaati ka nahay in wax badan la idinka bedelay wixii maanta aad meeshaan ka qaadaanna ummaddii ilaahay subxaana wa tacaala uu mas-uulka inkaga dhigay oo macallimiinta aad u ahaydeen iyo bulshadii la noolayd iyo waalidiintii waxaan kala dardaarmaynaa inaad wax badan oo badan ka bedeshaan ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu soo xiraya tasxiixa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarana kala duwan macallimiintii intaa wakhtiga waxa weeyaan bixinayay ayagana ku soo aaday wakhti adag ee abaar ah haddana ku sabray maantan aanu arkayno juhdigeeda inuu muuqdo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaana saarno waajibaadka maxaa ka mid ah waxa ugu horreeya walaalayaal inaanu noqonno ducaatu ilallaahi tabaaraka wa tacaala maanta mas-uulid mas-uuliyaddii hore ka weyn baana kortay marka horeba mas-uuliyiinaad aheedeen culummaad aheedeen macallimiin baad aheedeen mas-uuliyad idiin saareed laakiin maanta culuntii aad ku darsateen wixii aad bandhigteenna waan arkaynaa waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala inaad u qumtaan mas-uuliyaddan oo ah dacwadii inaad gudataan aadna noqotaan dad ducaad ah oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ummadda ugu yeedho dowradan tasxiixa ee loo soo gebagabeeyey macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa qaybka juhdiga ballaaran u wada maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam haweenka ku dhaqan degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman gabadha muslimadda ah waa tiirka iyo udubdhaxaadka ummadda muslimka ah waa mid soo saarta jiilalka kana qayb qaadata sare u kaca ummadaha iyo hoobashadooda sidaa darteed diinta islaamku waxay haweenka muslimaadka ee ku aadisay eeg iyo dhufays ay tahay inay si adag uga soo dhalaalaan si ay qayb uga noqdaan dhismaha ummaddan iyaga oo ka duulaya waajibaadka diineed iyo midka bulsho ee saaran waxay dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay u istaageen si ay uga soo dhalaalaan kaalintaasi adag waxayna buuxiyeen boos muhiim ah si ay kaalintooda uga qaataan jihaadka waddada allaah iyo difaaca dhulalka muslimiinta munaasabad siheer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada buula fulay ayay gabdhuhu ku bixiyeen agab isugu jira caagadaha dahaaran buskud timir iyo waxyaabo kale oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaa hore waa kuwan qaar ka mid ah dumarka buulafulay oo ka warbixinaya waxyaabaha ay bixiyeen iyagoo kelimaad dardaaran u jeediyey ciidamada mujaahidiinta geeka mayan fadhiinahay xaflad waxaa diid wareejina mujaahidiinta oo burma kajelbihiran yalin diyaari hadiidasa wareejiyahayn insha allahu tacaala mayba hatay howlka kasugna oo najaax oo ka yaala maxaafadada buulafulay ilaahay subxaanahu wa tacaala bama hadi galad isku le mayba anta ku wareejiyahayne hadaba shargadiisan oo hadiyaadlinka talagada mujaahidiinta oo furmo kuxna oo meelka jilib hiran yama in diyaarinay haddii ana gabdho maxaafadada fuula fulay mahaawiso oo ka kooban af konton iyo afar haba funaanad oo ka kooban macnaha lixdan iyo shan haba imaamad oo ka kooban boqol iyo kow haba buumo oo ka kooban afartiis shan haba buskud oo ka kooban afartii siyeed haba timiro oo ka kooban afartii kow haba bakeeriyaalka oo biyo macnaha ka waraafan mujaahidiinta macnaha shaay ka dhama fadeen oo furmo macnaha ka diyaarin maybuaha ay buaha boqol soddon iyo lama bakeera bakeerigii oo macnaha bakeer caagi gocyaalkii oo la daboolo lahaa inta laku wagdi lahay mayba kumid afartan iyo lama go' caagi biyo dahaarki mayba kumid ayoona lama boqol konton iyo todoba caag sakiino mayba kumid ayoona ee afartan iyo siyeed haba faardigii oo gaalo laha hirhiri faday oo maxaabiist laha hirhiri lahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta gacantiha ka casiibaha macnaha casiirha kakaweel laha hirhiri lahay ooyaana macnaha labaatan haba eh shaambadii oo macnaha oo mujaahidiinta qawaysidii lahaayeen furmaba dii roogan oo idoosha on roogna may buahayeen ee boqol iyo labaatan haba saliido oo madag la marsaay may baatumii lama haba muraayadda may ba afartii siyeed haba irbad may buahayeen ee ilaahay ka barakay sagaashan iyo siyeed haba ilaahay khayran badan hasan siiy gabdho mujaahidiinta oo maxaafada buulafulaay ka sugan haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan maxaafadata buulafulaay waxaan joognaa munaasabad lagu wareejinaayo agab kala duwan ay ku wareejinayaan gabdhaha muslimaadka ah wiilasha muslimiinta oo mujaahidiinta oo furmaha ku jilba xiran waxaan leenahay sabra cadowga la sabartama sababtiinan xijaabka ku xiranna diinka ilaahay xor ugu baranaynaa ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo cadowgana allaha inka qabto annaguna waa idin garab taagannahay biidniillaahi tacaalaa habeen iyo maalin inaan idiin soo ducayno waxaan heli karnana idiin soo dhiibno aan inku garab taagannahay ilaahay subxaana watacaala cadowga haynka qabto ilaahay ha idin guuleeyo ilaahay raxmaanka sabar ha inku irsaaqo gumadihiinna ha sugo ra'yigiinna iyo ramyigiinnana allaha toosiyo intaas kadib waxaan rabaa tix yar inaan ku cabbiro gaaladaan doqonowday oo diinta diidayay wiilalaan daalayninbaa duurka kuugu jira dabaabaadka qarax daran u duugi kara dacarta leefsii yaqaan diinta kuwa dumaa darbida uga daata oo difaacyada u gala risaas daran dooriya duudka uga dilaa kuwii doonka dayqayeen dabar jari yaqaan dulli dareensiiya doqonta maatadooxyadaa waaragan dib u jeysanoo diinta daafaca darajo dheeraada iyo daarajana ku raba allaha noo deesta wiilasheenna diracyadaa oo dam allaha siiya indhihii idin dayi lahaa hawadu ha diida diyaaraddii duqayn laheyd daacun ha dhammeeyo kuwii idin dili lahaa waxaase daba taaganoon dib u laabanayn dumarka soo diyaariya deeq waxay qabaan mar walba u diyaarsan dahabkooda inay furaan caagaga dahaaran guryaha ku diyaariha allaha darajeeyo dumarkeenna daahirka dibna uma celiya dunida iyagoo ku nool intaasi kadib waxaa madasha munaasabaddii ay ku wareejinayeen agabkaas dumarka muslimaadka ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen iyo nabadoon cali maqano oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay runtii dareenkay madaranto kooyay yoone hadda xaaliyan ardafargeyn dhehey siinka sugaani runtii haqiiqatan ama garab istaago doonansan lahayni weliga garab istaagasin weliga naf imaalka biyaasin waana insha allahu tacaala mujaahidiintan meelkatoy rowan ogyin may basan lenaha wal alwal isiimi bidan ilahi subxaana wa taala miisaankin akhar alla siin saar iyaalkin alla siin barkaay maalkin alla siin barkaay walaal waliisan hormartatan ilaahay subxaana watacaala uraysaas inka diyaarsanyin walaal wali oonete marka mayb waa xaafado inoo jaraan runtii haqiiqatan walun hadigii ka ra'sumaalkana ma e walun ka saabtamaana ma e wala oonta keliya un ilaahay subxaana watacaala mana urays un ka saabtamaana haani unu biin way haqiiqada madin isheega gabdhaha muslimaadka isaa dhuwaada maana waanu farax geliseen waxaanu farax geliseen intaasoo hanta ay ayl iskeena ay wax sharaf leh waaye muxaafadada ee buulafullaay maanle kowma-ay weligeed iyo allaheed waa dadaal shirteen dhowr biyaajiya sida oo kale u kulugna oo intaasoo macfa ay bixi shirteen intaasoo alxamdulilah mujaahidiin kaalmay shirteen ilaahay ha ad kaalmayo leenahay waa qayb ka mid a dadaalada dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen dadaalada waxbixinta ay samaynayaan haweenka ku dhaqan wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee koonfurta iyo bartamaha dalka mahadsanid bashir wilaayaadka islaamiga ee bakool iyo galgaduud ayaa soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadkaas aan ku horumarno wilaayada islaamiga ee bakool ardayga kaalanta kuwaad galimay buaha soddonka yuunus mucallim cabdulaahi may sheenay sagaalan iyo siyeed iyo bar may jaa'isi eliya boqol dolar may ku dareere degmada waajib munaasabadii lagu soo gebagabeynaya tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool oo ka qabsoontay masjidka jaamac ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale tartankan oo dhex maray dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu dambeyntii lasoo gebagabeeyey iyadoona munaasabadda lagu sharfay ardaydii tartanka ka qayb gashay waxaana si gaara loo maamuusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankaasi sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo ugu horreyn munaasabadda ka hadlay ayaa jeediyey kelimad ku aadanayd fadliga uu leeyahay qofka qur-aan ka xambaaro ilaahay maara subxaanaه wa tacaala yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wamaa yadakaru ila ulilalbaab ilaahay maara subxaanaه wa tacaala lanka xikmo la siiyo qur-aanka mayba la siiyey kheer fara badan la sii arrintaasna makuwaansamo ilaa dadka caqliga le mahane marka qur-aanka dadka la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala fahansiiyey qalbajoo geliyey xifdiyeen inay ilaahay subxaana wa tacaala ka mahdiyaan hamiin imaalanba ku shukriyaan shukrigana la kooyanoo camal iyo qoolba la kooyaan qur-aankan kan ah ilaahay subxaana wa tacaala wayba ka tilmaamay inay marka dad hanuuniyaw waddada toosan dadka hanuuniyaw alla maaray inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إلهي مارا قرآن كون كان إيه ويبا دادك هنونية ودد توسنانك بدنايت دادك هنونية نمانك قرآن كردغ مونا مبليين أجر فرع بدنا لين أجر وين بدنا لين malaaqa beesha jilible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim dhaysane oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa dardaaran dhexalgalla u jeediyey macallimiinta iyo ardaydii tartanka ka qayb gashay ee munaasabadda goobjooga ahayd marka macallimiinta may ballanaa dadaala ilaahay sanbarakaayo tooshkii ummada etiin adduun aakharadati may buaha iftiinkan haay qur-aanka ilaahay dad barahaytan nabaga calayhi salaatu wasalaam khayryadii tisaasinka tilmaamay buaha kasifaysatiin oo khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama usari saas daraadee marka may baas leenaha eed iyo eed dadaalo juhdiya biyahaytan cayaalka may baan lahaa dadaalo dhallinyaro etin cayaal yareero etin fursada haysataan wal aawkin aadi ma ngoranaa geeka gorotan laakiin san araga may baaha haliinkiisi kumada qur'aan hoo baqriyaa dadka kala boorohayan dhallinyaro isiin may baas leenaha waa macallimiinta baarag nagada waalidiinta baarag nagada markaasaa isiin qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala siin barakaaya ilaahay hasan barbaari wanaagana allah badiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam macallin maxamed nuur maxamed yarow oo ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey onogaa yaroo tumuishan jaram tumilama jara tumunjara qur'aankan ilaahay subxaana wa tacaala xifdii runtii war eedan wiinwu markanii onogeeda runtii meel alla meeli inka sarrayda ini qur'aankan xifdintiisa iyo barsiday tasiixjay ku deera inilka dadaala may runtii qiimo badan le macallimiintun in dadaalay san dadka dadaaleen akhyaaray maadaama isan haysan geeka daryeel wiinoo saase an haysan dadaalkaas hadduu wadaan dadaalku badan sameeyey haddii ilaahay raadla kanagada insha allah akhyaaray may ogaadaa saana nicmo welba meelyaala mayaalaasa guraasa jiditeedan biyo ka siinka jaraan jiilal waqtigan amalaal roogol ku oominyi nimcadan waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey marlay la halaa marna la waayow ilaahay hasiin barakee nimcada yeeday eed aynka dadaaloy gabagabadii munaasabadda waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii imtixaanka laga qaaday iyo abaalmarintii loogu talagalay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankii laga qaaday ardayga kaalinta ka weedgali may buu ahaa soddonka yuunus mucallim cabdulaahi may sheenay sagaalan iyo siyeed iyo bar may jaa'izi eliya boqol dolar may ku dareere degmada waajid ardayga kaalanta lamaadgali soddon may buu ahaa maxamed mucallim aadam may sheenay sagaalan iyo afar iyo sheeni may jaa'izi eliya lixdan dolar degmadiisu ku dareerona degmada tiyeglow ardayda toban iyo shantaba banguduba ardayga kaalinta koowaad galimay buu ahaa cabaas cabdulaahi maxamed meesheenay sagaal iyo sagaal iyo bar may ku socda degmada waajid may jaa'ize eliyah toddobaatan dolar ardayga kaalinta lamaad galimay buu ahaa zubayr cabdulaahi macalam salaad oo ku socda degmada xudur meesheenay sagaalan iyo sede jaa'ize mayliyah konton dolar tobanka jusaho bangudubna ardayga kaalinta koowaad galimay buu ahaa cabdusamad maxamed sheekh oo ku socda degmada tiyeglow may sheenay sagaalan iyo sagaal dhibic shan may jaa'ize eliya lixdan dolar ardayga kixiga may buu ahaa maxamed xasan aadam oo ku socda degmada xudur may sheenay sagaalan iyo sagaal jaa'isadiisna may buu ahaa afartan dolar ardaydan ku soo baxday tartanka dhex maray dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa loo diyaarinayaa sidii ay uga qaybgeli lahaayeen tartanka guud ee dhex mari doona wilaayaadka islaamiga tobanka jushooban gudubna ardayga kaalinta koowaad galimay buu ahaa cabdusamad maxamed sheekh oo ku socda degmada tiyeglow may sheenay sagaalan iyo sagaal dhibic shan may jaa'ize eliya lixdan dolar dhanka wilaayada islaamiga ee galgaduudna waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya marwaan maxamed dhowaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si rasmi ah u soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada kaasoo ah mid san walba ka qabsooma wilaayada islamarkaana ay ku baratamaan madaarista qur'aaniga ah ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda tartankan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa sanadkan gabagabadiisa lagu qabtay magaalada ceelbuura oo ah xarunta wilaayada waxaana ka soo qaybgalay arday ka kala socday degmooyinka galahareeri ceelgaras iyo ceelbuura guud ahaan waxaa tartanka ka qayb galay sagaal arday kuwaas oo ku tartamayay saddex mustawo oo kale ah soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ahaa ardayda ka qayb gashay musaabaqada ayaa muujiyey dadaal karti iyo xibdi sare iyadoo ugu dambayn ay guddiga tartanka ku dhawaaqeen natiijadii kama dambaysta ahayd ee ka soo baxday tartankaasi kadib qiimeyn iyo hubin buuxda oo lagu sameeyey aqoonta ardayda ardayda marka ugu horrayso soddonka jus haddaan ka bilaabo ardayga faa'iska koowaad ah الفائز الأول وأرضق ليراهده محمد إسماعيل وحوكسو عداء دقمدة عيالبور تحفيزك أما أبا البنية وكوكو ليستي واللبات بقول دولار مستوى اللبات وحي هايين أرضي كتر تميسي شيء تمكجس فائزك كوباد شيء تمكجس ياسر عبد الغني دقمدة وكسو عداء وعيال قرس wuxuuna abaalmarin u helay dolar waayo haddaan u gudubno ardayda ku tartamaysa tobanka jus oo ugu dambaysa faa'iska koowaad ee tobanka jus waa ardayga la yidhaahdo cabdulaahi mucallim xasan wuxuu ka socdaa degmada galhareeri taxfiiska abaalmarinta uu helay waa dolar munaasabadii gabagabada tartanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin ogaasyo nabadoonno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimmada wilaayada galgaduuda isagoo xusay sida qur-aanka u karaameeyey dadka ehelkiisa ah qur-aanka markaa dadka ehelkiisa ah allah subxaana wa tacaala wuu karaameeyey wuuna qiimeeyey wuxuu leeyihi nabigu sala allah calay wasalam yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qofka saaxibulqur'aanka ah waxaa lagu leeyahay maalinka qiyaamaha iqra' waartaqi warattil kma kunta turattilu fi اddunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha halkaas marka waxaa ka dareemaysaa qur'aankan allah subxana wa tacaala kalaamkiisii oo la xambaaro qiimaha uu leeyahay darajaad inuu korka qofka kor ugu qaadayo maalinka qiyaamaha aayadda ugu dambeeya oo akhriyo oo noqonayo booska uu degayo intaas kadib waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha mursado ugaas cabdulaahi daahir axmeda iyo sidoo kale afyaheenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casira kuwaas oo si wada jir ah u bogaadiyey ardayda islamarkaana waalidiinta la dardaarmay inaan maanta ku tartanno ardadaas yararkaa waxay nagu anfacaysaa wax badan waxaa laydinka rabaa inaad qur'aanka lafdigiisa ku dadaashaan sida aad u soo barateen oo hadda aad ugu timideen maanta aad uga qayb qaadateen tartankiisa oo aad u xifdiseen inaad macnihiisa wixii wax laydinka weyddiiyo o dhan aad ku qaabteen
waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ka gobol ahaan ardada halka fadhido inay gobollada kale la tartamaanaan rajayaynaa biidni illaahi tacaalaa waxaan rajayaynaa insha allahu tacaalaa inaad kaalimo fiican ka gashaan ayadana biidni illaahi tacaalaa si guud ummadda muslimiinta ee gobolka galgaduud joogto waalidiinta waxaan u dardaarmaynaa in lagu dadaalo ardada way ku soo dadaaleene ay labalaabaan dadaalkooda insha allahu tacaala ardaydii ku guulaysatay musaabaqada qur-aanka kariimka ee heerka wilaayada islamarkaana ka soo gudbay tartamadii u dhexeeyey degmooyinka galgaduuda ayaa lagu wargeliyey inay u gudbi doonaan tartan heer xaraka ah halkaas oo ay kula tartami doonaan arday ka kala imaanaysa gobollada kale ee soomaaliya ee lagu maamulo shareecada islaamka kuwaas oo dhowaanahanba si la mid ah uga socday tartamada qur-aanka kariimka mahadsanid marwan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu